degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayuu kusoo cusboonaaday labadii beelood oo walaalaha ah ayuuna udhexeeyaa marka waxaan rabnaa inaan mataqaanaa islaam u jeedino ilmawdiinka soomaaliyeed waxgaradka aqoon-yahaniinta in cid waliba oo soomaaliyeedoo kamadoon in ay ka qayb qaadato joojinta qalacalahani waayna murjinayaan nooma wanaagsana lix iyo labaatan sanaanu ku dhex jirno hadday wax garanaan inaan gobolkeena xiraysano oo aan shaqadeena qabsano aniwa iska dhicinayaan u baahan nahay marka soomaaliya marka haddii dagaal wax lagu keenayaana lix iyo labaatan sanaan ku jirnay waxuu noo geystay meeshuuna geeyeyni maanta cid weliba way og tahay marka waxaan leenahay joojiya dagaalka adikoo walaala ah oo wada dhashay oo muslimiin ah in dhiigiina u daabtaa wax xaaraan ah si fiican aad iyo aad maamulka wax kale oo kuma shuqulsana maamulka degmooyinkan gobolka waxay wadaan inay xasardaan dejiyaan in ay ka qayb qaataan sidii dadka loo kala qaadi lahaa laisugu sabtani lahaa loogala fahaysi lahaa kaduwan sideedka laiskugu yimaadana wixii laga iska tabanaya laisu sheegi lahaa marka tutaamiinta waxa waaye waa waa dhibaata in mataqaana xabada ay socoto waa maasanta walaal inta haddaan ognahay xabada doon iska socotaa marka fasaahada lama ogaan kara marka aan xabada istaagta ayaa la ogaan doonaa marka insha allah waxaan sameynaa ilaaba aan baryayna waxaan leenahay ilaahay mataqaanaa iska dhigi kuley midoobo oo walaalo noqdo oo oola jeclaado oo dhibaatada iska daayo marka aada iyo aada runtii ugu tiirayeysana in ummadka mareer ay marka xabad isku ridaan